calaykum waraxmat wabarakaatu dhegeystayaal halkani waa raadhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada warka subaxnimo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa kafaalo qaaday daryeelka caruur mataana oo dhashay ayagoo isku dheggan mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed oo magaalada xodure xarunta gobolka bokool ku sugan ayaa kulamo la qaatay maamulka iyo bulshada magaaladaasi ku dhaqan wasaaradda mas-wasiirka haweenka iyo xuquuq insaanka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada tromso ama aan idhaahda magaalada toronto ee waddankaasi canada waxa ay kulan kula qaadatay jaaliyadda soomaaliyeed guddiga isku dhafka ee galmudug iyo puntland ee u qaabilsan dib heshiisiintana waxa ay qabteen shir lagu xoojinayo nabadgelyada gobolka mudug wararka caalamkana dhegaystayaal saaka aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynayaasha putin erdogan iyo ruuxaaniga dalka iran ayaa waxa ay kulmi doonaan maanta waxayna ka wada hadlayaan xaaladda waddankaasi syriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimoha arbacaha afarta bisha afaraad ee abril sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka dhegaystayaal intaasi qodobada wararka saaka ugu doorkaroon ayay ahaayeenna haatanna kusoo dhowaada warkii oo intaas ka faahfaahsan canigo cali cabdiraxmaan ayaan idinla socodsiin doona haddii ay beedmo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa kafaalo qaaday daryeelka daryeelka caruurta mataano ah oo dhashay ayagoo isku dheggan kuwaas oo haatan ku jira cusbitaal ku yaala magaalada tan muqdisho waryaheena nuur saciid taaliil ayaa inoo haya warkan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ijnayrisow ayaa maanta isbitaalka soomaali sudanes ee degmada hodan ku booqday hooyo ayaan maxamed sheikh oo ah hooyo soomaaliyeed oo dhowaan isbitaalkaasi ku dhashay laba carruura oo mataana ah islamarkaana isku dheggan waa arrin mucjiso rabbaani ah duqa magaalada muqdisho ayaa maamulka isbitaalka soomaali sudanes ka waraystay xaaladda caafimaad ee carruurta isku dheggan iyo hooyadooda iyadoo uu maamulka isbitaalka sheegay in ay xaaladooda aad u wanaagsan tahay waxay sidoo kale sheegeen in arrintani ay tahay markii ugu horraysay ee muqdisho ay ku dhashaan carruur mataana ah oo isku dheggan waalidiinta carruurtani ayaa maalmahan dalbanayay gurmad iyo garab istaag hase ahaatee nasiib wanaag gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane injineeriiso ayaa kafaalo qaaday nolosha carruurtaasi mataana ah ee isku dheggan sida ay warbaahinta qaranka u sheegtay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma camar shakeeti waxaan booqasho ugu nimid maamada ku dhashay isbitaalka sudaneska iyo oolaadeeda inaan soo fiirino qaabka ay ku nool yihiin iyo xaaladooda inaan ka warqabno maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahlan duq magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cumar cismaan injineer yariiso wuxuu ballanqaaday nolosha ilmaha seeti ilaa ay meel kastoo lala gaaro haddii caafimaad loo helayo xataa lakala badbaadin kara isbitaalka waraysi aan la yeelanay waxay noo sheegeen in la badbaadin karin ay hal calool keliya ay leeyihiin laakiin wuxuu ballanqaaday gudoomiyaha noloshooda intay ifka joogaan inuu asaga wakaalad uu ka yahay oo mas-uul ka yahay waana u mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa muqdisho waa markii ugu horreysay ee mucjisadan ay ka dhacdo gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir maxamed axmed cantoobe ayaa ka hadlay booqashada uu maamul gobolka banaadir ku imaaday isbitaalkani waxaa ku jira isbitaalkan sidaa la socotaan ilmo yar oo hooyadood ay ku dhashay halkan oo isku dhegan qaarka dambe isaga dhegan ilmaha waa mucjiso ka mida mucjisaadka ilaahay marka maamulka gobolka banaadir isagoo kasaan qaadaya qof walba oo magaaladan degan cid walbaoo magaaladan degan si laga warqabo caafimaadkeeda iyo muxuu ahaa in laga warqabo dadka magaaladan degan welforkooda ayuu gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ay soo booqdeen nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada xudure xarunta gobolka bokool ayaa kulmo gaargaara waxa ay la leeyihiin maamulka iyo qeybaha bulshada ee magaaladaasi ku dhaqan haddaba si aan waxyaabaha wafdigaasi ay kala hadleen bulshada qeybaheeda kala duwan aan u ogaano waxaan telefoonka xudur kula hadalnay wariyaheenna maxamed xasan cabdiraxmaan oo arrimahaas inooga warbixinaya
wafdi ballaaran oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si sida adigba aad sheegtay shalay waxay soo gaareen magaalada xudur ee gobolka bakool iyadoona halkaasi ay kusoo dhaweeyeen maamulka gobolka bakoolkan degmada xudur iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wafdigaasi ballaaran oo xarigana ka jaray markay soo gaareen gudaha magaalada xudur mashaariicyo kala duwan oo bulshada goobooyinka muhiimka u ah laga horumarinayay sida ceelal ceelmatoor oo solar system la saaray oo iyaga xarig ay ka jareen meelaha biyo lagu keydiyo oo saas oo kale oo la hagaajiyay oo xarigjar ay ka sameeyeen guddigani ayaa xarigjaradaasi ay sameeyeen waxay ay gaareen ama gudaha ay u galeen gudaha magaalada xudur waxayna kulan ay la qaateen maamulka gobolka iyaga oona inta badan kulankaasi diiradda lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ama dhibaatooyinka kusoo noqnoqday gobolka bakool oo kow ay ka tahay biyo la-aanta oo inta badan gobolkan bakool xiliyada robabka ay yaraadaan maadaama meela biyo lagu keydsado aysan lahayn dhibaato ba-an dadkii lasoo darista sidii wax looga qaban lahaa dadkii barakacayaasha ahaa oo kusugnaa kaamamka ku yaala duleedka magaalada xudur oo dib udejina loogu sameyn lahaa maadaama dadkani beeraley yihiin sidii dhanka iyo beeraha looga taageeri lahaa iyo sidii bulshada iyo maamulka la isugu xiri lahaa oo wada shaqeyn buuxda u dhexmari lahayd dowladda iyo maamulka iyo bulshadaba laisugu xiri lahaa ayay inta badan maamulka ay ka wada hadleen maamulka iyo wasiirada waxay kaloo ay ka wada hadleen baahiyaha gaarka ah ee ka jira deegaanadan gobolka bakool iyo howlgaladii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayay ammaanka gobolka bakool ayay ka wada hadleen goobaha ay xarig ay ka jareen waxaa ka mid ahaa magaaladan xudur ceelal fara badan ayaa ku yaalo laakiin dhammaantood waa ceel gacmeedyo oo inta badan xiliyada jilaalka uu dheeraado ama roobabka ay yaraadaan ay go-aan balse waxaa dhowaan la dayactir lagu sameeyey ceel oo ceel riig oo matoor ceelmatoor ahaa oo magaaladan xudur bulshada si toos aan uga faa'iidaysan jirin ceelka aan hagaajisanayn awgeed ayaa dhawaan eelka ceelkaasi dayactiro lagu sameeyey soolaro ayaa la saaray oo solar system oo biyaha kasoo tuura ceelkaasi meel gaara ayuu ku yaalay waxaa la sameeyey intii dhuumaan loo xiriiriyey oo tubooyin la geliyey ayaa xaafadaha magaalada meelba waxaa loogu sameeyey xaan dadka biyaha ay ka dhaansan karaan marka ceelkaasi ayaa ka mid a meelaha iyaga ay xarig ay ka jareen saas oo kale magaalada xudur balli ama war weyn ayay leedahay oo inta badan biyaha xilliga roobka oo biyo galaan oo dadka biyo ay ka cabaan marka dhowr sanoo lasoo dhaafay iyadana dayactir ma helin iyadana dayactir ayaa lagu sameeyey waxaa kaloo loo sameeyey iyadana haamam oo oo biyo dadka ay ka dhaansadaan si gudaha wartaba loo gelin ayaa haddana iyadana loo hagaajiyey oo banaanka ayaa lasoo bixiyey haamamka dadka biyaha ay ka dhaansadaan marka xariga ayay ka jareen iyadana waxaa sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed soomaaliya oo qayb ka ahaa wasiirada soo gaaray ee gudaha magaalada xudur isagana deeq dawooa ku wareejiyey isbitaalka degmada xudur oo isbuucyadii lasoo dhaafay takhaatiirta isbitaalki aad ay uga cabanayeen in daawo la-aan haysato isbitaalka marka meelooyinka iyaga hadda ay wax gaarsiiyeen ama xariga ay ka jireen intaas ayaa ka mid ah
aad ba umaadsanyahay waryaheena maxamed xasan cabdiraxmaan ayuu kaasiyaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka galmudug oo ayaa magaalada toronto ee waddankaasi canada waxa ay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan kulan kula yeelatay sida warbixintan canada inoogu soo diray waryaheena muxiidiin jaamaca
waxaa toddobaadkan soo gaaray magaalada toronto ee dalka kanada wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug marwo hodan cabdishire oo horay uga tirsanayd bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan toronto balse lixdii sano ee ugu dambeysay ay ku nooleed soomaaliya qaybna ay ka ahayd horumarka iyo dib u heshiisiinta gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug haddaba xaflad aad u ballaaran oo lagu soo dhoweynayey wasiiradda marwo hodan cabdishire ayaa habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay hotel toronto plaza oo ay kasoo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaana hadallo soo dhoweyn iyo dhiirigelin isugu jira halkaasi kasoo jeediyey qaar ka tirsan kasoo qaybgalayaasha xafladaasi hodan cabdulaahi shire kusoo dhowow magaalada toronto toronto waa magaaladaadii waa dadkaagii waa walaalaha waa ilmahaagii waxaan ku leenahay gacmo furan oo gacaltooya ay ku dhahan tahay kusoo dhowow wasiiradii haweenkee galmudug hooyadii dhibnaydiyo hablihii carruurtii dalka hooyo joogee haraad iyo gaajiyo darxumadu haraysee hu ay xidhaan iyo hoyla'aantu haysae halaqyad cuneen oo ka hirqiday waraabuhu haddii aad u toosto heegan aad u noqoto inay helaan barwaaqiyo u hamiyaysa nolol wacan laabteennaad ku hanatae hoodanay hambalyanku leenna sidoo kale waxaa xafladaasi kasoo qayb galay fanaaniinta ku dhaqan magaalada toronto oo halkaasi ka qaaday heese wadaniya waxaana ka mid ahaa fanaan cawaale aadan intaasi kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug marwo hodan cabdi shire oo warbixin guud ka bixisay horumarka iyo dib u dhiska ka socda galmudug marka waxaan ii sheega galmudug anagu taageeradiinan aad iyo aad ayaan u helnaa oo dad moogalmanihin dibadaana galmudug laga dhisay dibadaana laga taageeraa sii labalaaba sii xoojiya galmudug maanta dhibaata ma jirto dadka waa iseystaa wiili aldeer waaye waxa waaye khilaaf waa iska jiraa meel kastoo wax la dhisaa khilaaf waa jiraa dad wax sheegana waa jiraan laakiinse mar kasta madaxda iyada waxaan u taagannahay inaan qancinno qof kastoo wax soo sheegto oo aan ku qancinno maanta galmudug inay lugaha ku istaagto qof kastoo reer galmudugna waxaan ka codsanaynaa gabdhihiinna inaa u istaagtiin oo galmudug aan nala taagtiin marka waxaan ku dhiirinayaa gabdhaha unity gacmaha isqabsada dadka iyo dalkan ha loo adeego muxidiin jaamac telefishinka qaranka soomaaliya magaalada toronto
sanad muxidiin guddiga isku dhafka ee galmudug iyo puntland ee u qaabilsan dib heshiisiinta ayaa shir nabadgelyada lagu xoojinaya waxa ay ku qabteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warbixintan cabdirasaaq maxamed axmed ayaa inoo soo diray kulanka oo ahaa mid looga arrinsanaya sii dardargelinta dadaalada nabadeed ee gobolka mudug ka soconaya muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa maanta guddiga nabadgelyada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ay u xilsaareen ka shaqaynta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada gobolku ay ka yeesheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka oo ahaa mid ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa intii uu socday looga hadlayay qodobo dhowr ay ugu horreeyeen waxyaabihii ka qabsoomay qodobadii heshiiskii la kala saxiixday diseembar sanadkii tagay ee laba kun toddobiyo toban iyo dhammaystirka qodobadaasi wixii ka dhiman iyo arrimo kale oo quseeya nabadgelyada iyo amniga gobolka mudug guddoomiyaha guddiga dib u heshiinta gobolka mudug ee dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa markii kulanku soo idlaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka oo faahfaahsan isagoo dhinaca kalena sheegay in guddigu ay soo dhaweynayaan howlgallada ciidamada xoogga dalku ay kula dagaalamayaan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha taas oo ay muddooyinkii u dambeeyay ciidanku ka wadeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxyaalaha aan ka hadlaynay waxay ahayd saddex qodob guud ahaan waxaa laska wareysanaya amnigu meesha uu marayo iyo waxyaalaha xaaladdu sida ay ku sugan tahay iyo hadday wax jiraan ballamo hore oo jirjiray iyo magaalada siday u fuli lahaayeen iyo wixii kasoo dhammaystirmay xogtaa marka la kala qaatay kadib qodobka labaad wuxuu ahaa guddigii hadda wuxuu leeyahay shir guddoon keliya qaybihii kale u dhismi lahaa ayaa laga dooday oo laga doodayay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in la diyaariyo dadkii samayn lahaa xeerkii iyo nidaamkii guddigu ku dhaqmi lahaa ku shaqayn lahaa xaaladaha nabaddu aad iyo aad u fiican yihiin ilaahay baan subxana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa saakay five star oo dhinaca galmudug ah ayaa shirku ka dhacay guddiga qaybtiisa kaloo puntland degan safarkoodii markay imaanayeen waxay ku yimaadeen ayagoo lugeynaya askarna aysan la socon baabuurna aan saarnayn ayay magaalada soo dhex mareen oo shacbigu dhammaantiis u hambalyeynayo arrintan daroogadu waxay ka mid tahay dembiyada koobaad oo gobolka ka jira ama soomaaliya oo dhan ka jira waayo daroogeystuhu qof fadhiyo ma ahan qof maskaxdiisu ay maqan tahay wey qof xishoodana ma aha waxay samaynayaan tuugbay samaynayaan waxay samaynayaan inay dadkii laayaan bay samaynayaan gabdhihii inay kufsadaan bay samaynayaan wax ilaahay oo xaaraantinimeeye inay ibiyaan oo dadkii maskaxdiisa iyo dhimirkiisa ku dilaan bay samaynayaan arrintaas marka aad iyo aad ayaan u taageersannahay guddiguna insha allahu qodobo ayuu ka qaadan doonaa oo ciidamada si buuxda loo siinaayo magaranaysa amar inay arrintaa ay ibtilaan meesha arkaan ula dagaalamaan
aad buu maasiyahay kaasi waryaheena cabdirasaaq maxamed warbixintii gaalkacii nooga soo diray ayuu u dambeeyey codkaasi qoysas kasoo barakacay abaarta qeybo ka mid a dalka ku dhuftay oo haatan ku sugan deegaanka qansaxley ee duleedka magaalada dolow ee gobolka gado ayaa waxa ay ka cabanayaan in xaalado dhanka nolosha ah ay soo food saartay islamarkaana ay codsanayaan in la gargaaro waryaheena maxamed macalin ayaa warkan inoogu soo diray gobolka gado
deeqdan oo isugu jirtay noocyada kala duwan ee raashinka oo ay maanta gaarsiiyeen ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka maamulka degmada baardhide ee gobolka gado ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas barakacayaal ah oo ku nool kaamamka barakacayaasha degmada baardhide ee gobolka gado waxaa goobjoog ahaa qaybinta deeqdan mas-uuliyiinta maamulka degmada baardhide saraakiisha guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada etoobiya ee qeybta ka midooda afrika amisom korneyl burhaan gabra mikail taliyaha ciidamada amisom ee dalka etoobiya ee degmada baardhede ayaa ka warbixiyey deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha
እሺ ማለት የዛሬ ትንሽ እርዳታ ያደረግነው ትንሽ ነገር ነው። ለበለጠ ግን ለቀጣይ ህዝብና የኢትዮጵያ ሰራዊት ያለው ግንኙነት የማጠናከር ምልክት ነው ያደረግነው።
waxaan maanta dhiibnay waa wax yar balse waxaan doonaynaa inaan sii garab istaagno shacabkeenna dhibaataysan shacabka soomaaliyeed waa shacabkeenna islamarkaana mid noqnaa kana wada shaqaynaa ammaanka guud ee dalka amisom haddaan nahay gaar ahaan etoobiya waxaan nahay dad darisa oo garab istaag iska mudan waxaan sii joogtayn doonaa garab istaagga shacabkeenna dhibaataysan ee ku nool xerooyinka barakacayaasha degmada baardhede cabdulaahi nuur xasan cadow guddoomiyaha degmada baardhede iyo sidoo kale abaandulaha guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado gaashaan la dhexe cusmaan sheekh cabdi qoraa ayaa dhankooda uga mahad celiyey ciidamada amisom deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen dadkooda dhibaataysan ee ku nool xerooyinka barkacayaasha degmada baardhede saraakiisha u sheegtay meeshan waxaan ugu qaybinay dad maxaanku rahdaa tabaalaysan oo shacab ah ilaa lixdan iyo shan qoys raashin yar oo maxaan ku rahdaa ciidamada amisom ay iska soo jareen dadkaasna maxaan ku rahdaa waxtar u ah ciidamada amisom waa uga mahad celinayna etoobiya gaar ahaan in maxaan ku rahdaa wixii ayaga ay cunaan intay iska soo jaraan dadka shacabka ay la wadaagaan ayagoo awalna ammaankii gacanta ku sii hay dadka kale oo maxaan ku rahdaa ummadda soomaaliyeed dadka ganacsatada hay-adaha dhammaan in ay dadka dhibaataysan ay caawiyaan ay gargaaraanna waa ugu baaqaynaa annagana barnaamijkana duulaa yirahda waa sii wadi doonaa wixii karaankannaga inaan dadka masaakiinta caawinno adduunka marka arkaan biyahaan haysanna iyo baahida ka jirto aad bay ola yaabayaan dadka biyaha waa in laga faa'iidaysto mar labaad iyo mar saddexaad saraakiisha amisom iyo saraakiisha xoogga dalka waa u mahad celinaya halkan saaka waxaan ugu qaybinay dad shicib ah oo dhibaataysan oo masaakiina raashin yar raashin hadda wax badan ma ahayn laakiin wuxuu ahaa raashin oo maarata ilaa lixdan iyo dhowr qoys ee hadda magaranaysa maalmo ku qurcanayaan ama ku qadaynayaan waa u mahad celinaynaa ciidamada amisom oo iska soo jaray garaamka ayaga ay lahaayeen oo dadka masaakiinta in la siiya awgeed u soo jaray dadka la siinaya oo soomaalida ah waxaa tusaale ugu filan in dadka ajnabiga ahaa oo dariska ama ahaa ama dowladaha kale ahaa ay ayaga waxay ku noolaanayaan ay wax ka siinayaan dadka ayaga ay dhaleenna jeedkii ay u taagan yihiin oo ay joojinayaan waxyaabahii dhacaamka iyo wixii loo keenayo dhan waa wax tusaale ku filan cumar idruus axmed warbaahinta qaranka baardhere
had maasiyahay weriyaheena cumar ciidruus dhegaystayaal warkaasi oo qaybtiisii liidka aan si qalad u sheegnay oo weriyaheena maxamed macalin aan ku sheegnay waan idinka raaligelinayna sidaad maqlayseenba barakacayaal baardheere ku sugan oo deeq raashiin ah la gaarsiiyey ayuu warkaasi ku saabsanaa isbeddel weyn ayaa la sheegay inuu ku yimid qiimaha xoolaha ee lagu kala iibsado suuqyada magaalada kismaayo taas oo la sheegay inay sababayaan roobabka ka da-aya qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose ee xarunta ay u tahay magaaladaasi kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warkan inoogu soo daray kismaayo
kadib roobab xoogan oo ka da-ayay deegaanada jubbaland waxaa isbeddel uu ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado waxaana hadda qiimo yeeshay xoolaha noocyadooda kala duwan xoolo badan oo ka kala imaan jiray degmooyinka gobollada jubbooyinka ayaa hadda ragaad uu ku yimid waddooyinka oo xiran darteed waxaana hadda la tilmaamay in ay markaasi xooluhu ay doogsadeen taana ay sabab u tahay in xooluhu ay qiimo yeeshaan inkastoo waddooyinka ay xirmeen haddana waxaa hadda qiimo koror laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee lagu iibiyo xoolaha ee magaalada kismaayo maraynu saaka booqannay suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaan la kulmay ibraahim cali qayley oo ah guddoomiyaha suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo waxaana uu sharaxayaa sababaha keenay in qiimo ay yeeshaan xilligan xoolaha noocyadooda kala duwan iyo qiimaha saaka lagu kala iibsanayo xoolaha lagu iibiyo suuqa weyn ee magaalada kismaayo ariga sidaa ugu warqabtaan neefka hadda jarka ah oo hadda ugu qaymo sarreeya suuqan waa laba milyan iyo afar boqol kan ku xigo waxaa weeye milyan iyo lix boqol iyo milyan toddoba boqol iyo konton intaas ugu dhex qaybta saddexaadna waa wixii sagaal boqol iyo milyan iyo ka bilowda ka hooseeya waa ariga marka beryahan waana yaryahay duruufta kaliftay inuu yaraadana waxay tahay roobka wuxuu ka dhacay meel fog xoolihii way guureen roobkay dhacay marka sidaasa waxay keentay in xoolihii ay yaraadaan ma aha xoolaad dhacday iyo wax oo mataqaanaa amniga khalkhal ku ah xoolo uma haraynan laakiin waa roob raaceen xagga hadda bidaxda waxaa ka muuqda dameeraha ka muuqda dameeraha waxaa laga keenaa ilaa baar dheeraa laga keenaa qaar wajeer ay ka yimaadaan qaar waxay ka yimaadaan jubbada dhexe hoostaan ay ka yimaadaan waa la keenaa intaa la keenaa qaymahoodana waa isla xiriiraan afar milyan iyo shan boqol iyo shan milyan iyo shan boqol ay u badyihiin ayaga waxaa waaye waa iska qunyar socod waaye wax geelan waxaa laga keenaa bangal qaaraa laga keenaa xagardheeraa laga keenaa afmudow waa laga keenaa salagla waa ka yimaadaa wayaamahaanna waa ka yimaadaa ilaa mataqaanaa dhobley dhulkan ilaa hoosingow iyo dhulkaasoo dhan uu ka yimaadaa haddaba midaa magaalada xaggeeda ka soo socda wuxuu ka yimid buurahan xeebtaan uu ka yimid sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a dadka ganacsada xoolaha ee ku sugan suuqa weyn ee magaalada kismaayo waxaana isna uu sharaxaad ka bixinayaa sababaha keenay in xilligan ay xooluhu qiimo yeeshaan gobolkan jubbada hoose ariga meesha laga isticmaalo waa ilaa gedo ilaa afmadoow ilaa dhoobley wajeer buu ka imaadaa gee ariga ma garan waana hogo hadda waxaa rooba baa dhaco xoolihii way doogeen sidaas sababta awgeedaa keenay xoolaha inay qaali noqtaan marka hore dadkan shicibka magaalada degan waanlo siduu ugu badan yahay ama muraadlaha gataa xoolaha xilliyada abaaraha ayaa la tilmaamay in ay dhibaatooyinka abaaruhu ay geysteen darteed qiimaha xooluhu ay hoos u dhacaan balse hadda oo roobab xoogan ay ka da'een deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa hadda waxaa qiimo yeeshay dhammaanba xoolaha noocyadooda kala duwan aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya haatana waa akhbaaraadka caalamka madaxweynayaasha dalalka ruushka turkiga iyo eiran ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada ankara ee caasimadda waddankaasi turkiga waxaana mas-uuliyiintaasi ay ka wada hadli doonaan xiisadda ee ka aloosan waddankaasi syriya hogaamiyayaasha dalalka turkiga eiran iyo ruushka oo wadahadalkooda maanta arbaca uu ka dhici doono magaalada ankara ee caasimada waddankaasi ayaa si weyn waxay diirad u saari doonaan mushkiladda iyo dagaalada sokeeye ka aloosan waddanka dariska la turkiga ee syriya dowladda turkiga ayaa martigelinaysa kulankan waxaana si weyn maanta ay diirad u saari doonaan sidii ay xal looga heli lahaa dhibaatada ka aloosan waddankaasi dalalkan ama mas-uuliyiintan maanta ku kulmay magaalada ankara ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin xaaladda waddankaasi syriya dalalka ruushka iyo iiraan ayaa taageera xukuumadda bashar al asad iyadoo xukuumadda ankaran ay si weyn u taageerto qaar ka mida jabhadaha kasoo horjeeda ee madaxweynaha waddankaasi syriya bashar al asad waxaana si la doonaya ama ay mas-uuliyiinta ay sheegayaan dadka ku dhowdhow shirkaasi in ay islaaf garan doonaan ama ay isku soo dhowaansho muujin doonaan sidii xal looga heli lahaa waddankaasi suuriya waxaana dalalkaasi yihiin kuwa si toosa ugu lug leh ee dagaalada ka socda waddankaasi suuriya madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ciidamadiisu haatan waxa ay dagaal kula jiraan jabhadda kurdiyiinta ah ee maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ay taageeraan kuwaas oo uu u arko inay gacansaala leeyihiin ururka p k k ee muddo soddon sano ka badan dagaalka ka wada waddankaasi suuriya waxaana labada dal ama saddexdan dal ay yihiin kuwo reer galbeedka marka loo eego si weyn ugu lugle xaaladda waddankaasi suuriya madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa shalay gelinkii dambe gaaray waddankaasi turkiga iyadoona madaxweynaha waddankaasi iiraan xasan ruuxani maanta la filayo inuu halkaasi tago islamarkaana kulanka ay isugu yimaadaan waxaana uu yahay kulankii ugu horeeyay tan iyo bishii nofembar ee sanadkii tegey oo ay sidan oo kale ay ka wada arrinsadeen xaaladda waddankaasi suuriya waxaana sidoo kale ay saddexdan dal ay gadaal ka riixayaan shirkii astana ee waddankaasi ama dalkaasi syriya xaaladiisa looga hadlayay ugu dambeyntiina daabaxiyaasha caalamka ayaa waxa ay dalka yemen dhibaatada ka jirta ay ugu deeqeen laba bilyan oo dollarka amerikaanka xilli ama shir maalintii shalay magaalada jeneva ee dalkaasi switzerland ay isugu yimaadeen xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa master antonio guteres ayaa taageer ama ayaa soo dhaweeyey taageerada dhanka maaliyadda ee loogu yabo ee mushkiladda waddankaasi syriya ka jirta waxaana la sheegaya in dad labaatan milyan kor u dhaafay ay u baahan yihiin gargaar deg deg a taas oo qaramada midoobeyna sheegtay inay tahay dhibaatadii ugu xumeyd ee dunida taariikhda casriga ka dhacda taas oo dagaaladaasi oo dowladda sacuudiga ay hogaaminayso isbaaysigaasi carabtana xoutiyiinta ay kula dagaalamayaan waddankaasi suuriya dhegeystayaal warkii subaxnimo aad radio muqdisho kala socoteen subaxnimadan waa iginta ciddii isaga waxay mar kale ka heli karaan beedkan internet ku leenahay radio muqdisho dot net